waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
waa markii ugu horeysa horta aan sheeko qoro ama qoraal aan sameeyo dhinaca buug la xiriira nasiibunaadna waxaan la kowsaday in aan kaga qayb galo bandhiga caalamiga ee ah ee bugaagta hargeysa kaasoo togan guuradiisii ay ku beeganeed marka martiqaadaan ka helay si wanaagsanna waa barnaamijku noogu dhacay oo waan soo gudbiyey buugayga iyo waxyaabaha uu ka hadlayo iyadoo dadku marka hore ay u malaynayeen in aan aniga wacyigelin ka sameynayo yaa la tahribin iyo buufiskaan ka hadlayo laakiin aan ku saabsaneyd wacyigelinteeda dadka aan buufiska qabin iyo hay-adaha guud ee insaaniga in ay ogaadaan dadkaani xaalad ay ku sugan yihiin waxyaabaha ay maraan ay wacyigelo u noqoto dadkii waddanka joogay dadkaasi marka ay dhoofaan waxyaabaha ku dhaca iyo khatarta ay leedahay dhoof jaceylkaasi si indho xiran qofka ugu dhacaya
taa macnaheedu macnaha waxaad u dhigaysaa qofka buufisku markaa ku dhacay ee xaaladda ku jira in dhibkaba dhibkiisa uu badan yaho oo dadka ku hareereysan ay baahi badan ay qofku uu uga baahan yahay dadka ku hareereysan inuu ka helo kaalmo sidaa miyay ka dhigan tahay
haa yani qofku waxaad arkaysaa isagoo saxraaga laba dhowr jeer maraya ama baddaas gelaya qofka caadigan xaaladda buufiska qabin markuu qofkaa fiiriyo wuu la yaabayaa isagoo khatarta oo ka sheekeynaya buu wuxuu leeyahay maxaad ka doonaysaa ugu laabanaysaa sidaasay tahay qofka buufiska qaba waxaasoo dhan uma muuqdaan xaalad baa heshay maskaxdiisa aad u malaysay inay joojisay noloshiisa uu u jeedo bas fikraddaas madaxiisa qabsatay inay xaqiijisnato oo safar uu arko wadamadaas horu maray inay noloshiisa ku jirto
qaahira helana uusan wax waanaa qaadanayn si fiican qaahira maadaamood aad joogtay ayna ka furantay tahriibkani uu ka furmay oon berigii hore ka jirin maxaalad la socotaybaa isbeddelkan siyaasadeed ee masalan siisi uu ku qabsaday ee qoladii hore ay qabsatay ee iska yar waxaysantay amaba dee madaxweynihii hore ee kasii wada horreeyey nin askari uu ahaa waddanka aada gacanta uga hayay berigiisii horeba kadib waa kii uu qabsaday ninkii madaxweynihii kale isagana xabsiga loo taxaabay ilaa aminkan baxiran kadibna hadda ninkan haya marka mayar siyaasadaha masar berigii hore way adkayd siyaasadeedu marka xaggee ka timid jilaacani xaggee ka yimid
horta masar caankumay ahayn in tahriib la maro sida libiya oo kale madu waa wax dhawaanahan ka bilowday labadii sane lasoo dhaafay haatanna ay sanadkan ay ku jirnay adkaatay ee dowladdu ka qaadatay ilaalo aada u fara badan oo weliba dadkii magaalada laga dhex qabanayo qofkii laga shakiyo aysan ahayn sidii hore fududeed ee iskandariye looga baxayo lagu tegayay talyaaniga marka xaaladda hadda inkastay sanadadii hore ahayd laakiin haatan waqtiga lagu jira ma aha mid jirta
si si guud ahaaneed marka dadka fara badan ee ka tahriibayay gudaha waddanka masar masarna waxaa lagu yaqiinay beryihii hore inay arda u badan yihiin dadka jooga wax ka barta iyo familo markaa iyagu inta badan ciyaalkooda meelo badan kala yimid oo dibadaha u badnaa walow qaar xataa soomaaliya ka yimid oo waxbarasho ciyaalka usoo qaaday xataa ay jireen ma bedeshay suuradii dhanka waxbarashada iyo buufis la-aanta ee dadku inta badan ardada u badnaayeen ma isbedeshay oo macnaha ma buufiskiibaa hadda dhanka kale u rogtay oo dadkii waxbarashada ka qaalib noqday
marka la maqlo doomihii babaha yani ku dadku ku baxeen ama dadku ku halidnayn dadku waxay u maleeyaan inay yihiin dadkaasi dadkii qaaree qaahira laakiin ma aha waa dad soo galay oo xuduudaha kasoo galay oo aada u fara badan iyo fiisooyin badan oo lafay dhinaca jabuuti dadka ay kusoo galayeen marka ma aha dadkii qaahira u joogay ama aha qoysaskii soo guuray ama aha qoysaskii ardaydii waxbarasho u joogtay laakiin waa dad ka yimid waddankii oo aada u soo galay magaalada qaahira oo dhoof ahaan u yimid
marka marka waxaad is leedahay waxaad ileedahay dadkii ardada ahaa ee waxbaran jiray dadkaasi ma ahe waa dad cusub oo yimid maxaa yeele dadku markay arkaan tahriibka iyo waxay u malaynayaan ama la dareemayaa in ardadii un ay isu bedeshay dad tahriibaya marka ma waxaad leedahay waa dad cusub oo ardadii iyo dadkii waxbarashadii laakiin weli way joogaan oo waxbarashadiina way socotaa
waxbarashadii way socotaa dadkii deegaanka u yimid ee wadamada reer galbeedka kasoo laabtay tacliimi diin usoo doontay wey sidoodii way degan yihiin marka dadkan tahriibka wadagalay ee magaaladii kusoo batay waa dad wadankii ka imaanaya ma aha dadkii qaahiro hore u degnaa
haddaba maadaamoy dadkii ay saa labadaas saf u kale yihiin dadka wax baranaya ee sida wanaagsan u jooga ee iyagu danahaas u jooga ama carruurtooda wax u barato ama dad iyagu wax baranayanba ha noqdaane wax kaalma a sida aad sheegtay qofkan tahriibka u socda waa qof dhibaataysan caawinba dadka ku hareeraysan ooga baahan maxaad maadaamaad iyagaaba ka mid ahayd adiguna haddaan aad xaalad ka qortay maxaad ku caawiseen dadkaas ood u samayseen ama horumara ood ka gaadheen arrintaas oo inii socda
wala waa la isku dayaa dadkaasi urur samafal ayaan leenahay oo ay inoogu yimaadaan oynu ku aragno marka wacyigelin waa loo sameeyaa laakiin sida aan marka horeba sheegay qofka buufiska ahi uu haleelo ilaa haatan inta dhakhaatiirta nafsiga fadhiisatay maysan odhan waa cudur nafsi ah laakiin waa cudur u dhow calaamadaha qofka ka muuqanaya sida reberationka oo kale uu egyahay oo qofka xaalad kale ayuu gelayaa way ku dhegaysanayaan laakiin inay fuliyaan taas way ku adag tahay marka dhinaca wacyigelinta way jirtaayo waa loo sameeyaa haddii xataa ururada iyo sheekyada waddanka joogaba ay ahaan lahaydba
ugu dambeyntii ma is leedahay wacyigelinta fara badan iyo dadaalka fara badan amaba dhibaatooyinka badan ee ay dadkaasi helayaan iyo muuqaalada ka soo baxaya ama tviyada ama meelaha qaarkood baraha bulshada lagu baahinaya ee dhibaatooyinka muujinaya dadku ay ku mudanayaan ma is leedahay hoos u dhac bay ku socotaa heerarka tahriibku mase kor bayba usii socotaa
ha dhinaca buufiska daba la oran karaa hoos inay u socoto oo hadda waxaa batay fidiyo badan oo laisla dhex qaadayo oo qofkii intuusan soo safrin uu arkayo dhibka lagala kulmayo dhinaca saxraaga hadday ahaan la dadka magaso uu qabanayo hadday ahaan la badoomo degaya taa wax way yaraysay laakiin weli way jirtaa mushkiladii ku kaliftay dhalinyartaasi inuu buufiskaa ku dhaco nolol wanaagsantay ku jiraan ka wanaagsan inay raadiyaan marka dhinaca kale haddii loo eego oo layihaha fursado shaqo iyo nolol wanaagsan ha loo abuuro taabaa fiicnaan lahayd in xoogga la saaro si ay taa u yarayso
ugu dambeynta maxaa tala ah oo dadkaas laga yaabo inay ku maqlaan codkaaga uu gaaro maxaa taloo dadkaas aada u jeedin lahayd
waxaan jeclahay in sheeko qaneedkayga ama riwaayadan aan qoray ee gaarto dadka dhan mana iga aha in aan jeclaystay inaan bahda qalinka kusoo biiro ee waxay iga tahay inaan dadkaas gaarsiiyo risaalo ay ay arkaan dadkani waxyaabaha ay ku sugan yihiin islamarkaasina ay noqdaan dad garab istaaga oo ka badbaadiya noloshaas indhaxir indhaha xiran ay ku socdaan ama khatarta le aysan garanaynin dhammaadkeeda waxa ay tahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali